faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed aa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamid raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan warka duhur ee raadiyo cadaado qodobada aad maqli doontaan duhurnimadan haddii allaha awoodala laga helo waxaa ugu dooroon madaxweyne farmaajo oo markiisii ugu horreysay ka hadlay shirkii garoowe ee natiijo la'aanta ku soo dhammaaday iyo kabixitaanka axmed ducaale geellixaaf ee shirkaasi ciidamada booliska soomaaliya oo toogasho ku dilay shakhsi askari ku dhaawacay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka yunisef oo wakiil cusub u soo magacowday soomaaliya iyo mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda oo kulan la qaatay muddo kordhin loo sameeyey ciidamada nabad ilaalinta u jooga soomaaliya midowda afrika ee amisom al-shabaab oo sheegtay in siddeed sargaal oo ka tirsan amisom ay ku dileen qarax ka dhacay deegaanka carbiska ee duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka somalilan oo gebi ahaanba joojisay shidaalkii uga imaan jiray waddamada deriska la'ah somalilan iyo wasaaradda ganacsiga somalilan oo ka hadashay qodobadaasi wixii soo raaca warka duur ayaad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awoodala laga helo balse imika
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha shanaad ee mey labada kun sagaal iyo tobanka qodobadaasi aad maqasheen waxay ahaayeen warkeena duhur ee maanta kuwooda ugu doorka roon imikana waarkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa markiisii ugu horreysay ka hadlay shirkii garoowe ee natiijo la-aanta kusoo dhammaaday iyo kabixitaanka hogaamiyaha galmudug ee axmed ducaale geellixaafa khudbaduu ka jeedinaya xuska shan iyo tobanka mey oo ah maalinta dhallinyarada soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayuu markiisii ugu horreysay wax uu kaga hadlay arrimo la xiriira shirkii garoowe ay ku wada yeesheen madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya ee iskaga dhaqaaqeen axmed ducaale geellaxaaf iyo axmed maxamed islaam axmed madoobe waxa uu sheegay madaxweynaha inay isku dayeen inay xaliyaan arrinta galmudug iyo khilaafaadka ka dhex jira hase ahaatee arrintaasi uu ka biyadiiday uuna qaada waaye axmed ducaale geellaxaaf waxa uu sheegay axmed ducaale geellaxaaf markii hore inay isla qaateen xalinta khilaafaadka hase ahaatee mar dambe uu ka soo horjeestay arrintaasi in lagu dhaqaaqo waxauu sidoo kale madaxweynaha sheegay inaysan jiri doonin maamul goboleed loogu darayo muddo ka badan xilliga loogu talagalay waqtihayntiisa iyo inay ku dhacdo doorashadiisa isagoona carabka ku dhuftay in midda uu doonayo axmed ducaale geellaxaaf aysan ahayn mid suurtogelaysa doorashadana ay ku dhici doonto wakhtiga loogu talagalay arrinta galmudug waxa aanu ku talinnay in dib heshiisiin laga sameeyo markii la weydiistay maxaa la yidhaahdaa extension ama wakhti kororsi waxaanu ku nidhi wakhti kororsi waxaa weeye waxaa ka horreeya horta process in la maro dowlad goboleedyadii kulli waan ugu raaceen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna waan ugu raacay laakiin markii uu ta- tashi geliyey waa isbedelay annaga ujeeddadeen waxay ahayd process in la geliyo dib u heshiisiin laga bilaabo kadibna doorasho loo gudbo runtii annagu waa isku daynay in aan si kasta aan u muujinno inaan diyaar u nahay wada shaqayn iyo iskaashi sax ah sidaad og tihiin wax yar kaftan aan ku darsadee sidaad og tihiin qofku hadduu xanuunsan yahay saddex process yuu maraa saddex faces saddex wejuu maraa weji waa inuu aqbalo horta inuu xanuunsan yahay uu cisbitaalka aado uu lugihiisa ku dhaqaaqo ama la geeyo meesha uu yidhaahdo waxaan u baahnahay xaaladda inaan ogaado stageka labaad ama wejiga labaad waa in la fiiriyo xaaladdiisa cudurkuu qabo iyo xaaladda uu ku jiro siday u xun tahay ama sida loo daaweyn karo diagnosis ayaa la yidhahdaa qaybta saddexaad waxaa weeye marka la ogaado cudurkiisa waxaa loo qoraa daawo ama prescription ayaa loo qoraa arrinta galmudug markaan ka hadlo arrimaha kale gaar weeye waa aragnay dhibka jira waa dhegaysanay diagnosis yaan samaynay oo waa baarnay waxaan ogaanay in loo baahan yahay in la wada hadlo dadka gobolka degan dib u heshisiin loo sameeyo ka bacdina doorashadii la galo madaxweynaha walaalkay ma aqbalin daawadii ma qaadan marka hadda joyceku qofku markuu meel yimaado uu yidhaahdo waa xanuunsanahay la ogaado oo daawada la siiyo joyceka iska aska leh isagaa askale inuu qaato daawada iyo inuu diido laakiin haddii lidin yidhi galmudug lama xallin waa la xalliyey laakiin wakhti kororsi oo intaas ka badan waxaan u aragnay inay u baahan tahay dadka reer mudug iyagu inay ka gaaraan go'aanka inay ka gaaraan oo ay wada fadhiistaan oo ay wada hadlaan oo la heshiiyo ka bacdi broses la galo election saas looga gudbo si kastaba hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu ku soo aadaya iyadoo shir ay ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya magaalada garoowe ee caasimadda maamulka puntland aysan wax natiijo ah ka soo bixin ayna ka carowdeen oo iskaga dhaqaaqeen hogaamiyeyaasha ay dhowdahay muddada xilhayntoodu ay ku eg tahay ee la filayo in doorasho ay ka dhacdo maamul goboleedyada ay hogaamiyeyaasha ka yihiin waa axmed ducaale geelle xaafiye islaamka jubbaland ay halkaasi iskaga dhaqaaqeen ciidamada booliska soomaaliya ayaa toogasho ku dilay shakhsi askari dhaawac ugu geystay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka cabdirashiid cali maxamed ayaa dhammaystiraya wararka ka imaanaya magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa sheegaya in askari ka tirsan ciidanka dowladda lagu dhaawacay gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho weerarka oo si gaara uga dhacay isgoyska suuqa bakaaraha ayaa waxaa geystay rag bastoolada ku hubaysan raggan oo markii askariga ay dhaawacayeen watay mooto ayay ciidanka dowladdu sheegeen inay ka tirsan yihiin dagaalyahanada al-shabaab balse ciidanka booliiska soomaaliya ayaa sheegay inay toogasho ku dileen mid ka mid a raggii askariga ka tirsan ciidanka dowladda ku dhaawacay gudaha suuqa bakaaraha ee muqdisho ciidamadu waxa ay tilmaameen in ninka ay toogteen uu la socday nin kale oo isagu ku baxsaday mooto sida ay tilmaameen ciidamada ayaa hoosta ka xariiqay in israsaasayn dhex martay ragga askariga dhaawacay iyo ciidanka booliiska ay ku toogteen mid ka mid a raggaasi raggan oo ciidamadu sheegeen inay ka tirsanaayeen al-shabaab ayay tilmaameen in midkood oo ku baxsaday mooto ay wateen markii ay tooganayeen askariga inta badan dilalka noocan oo kale ah ee lagu bartilmaamaysanayo mas-uuliyiinta dowladda iyo saraakiisha ciidanka ayaa ka dhaca gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi sheegtay ururka al-shabaab ee isagu dagaalka kula jira dowladda federaalk ee soomaaliya mahadsanid cabdirashiid yunisef ayaa wakiil cusub u soo magacowday soomaaliya dhanka kale mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kulan la qaatay wakiilka cusub ee soo magacowday yunisef jile jaamac jile hay-adda yunisef ayaa wakiil cusub waxay u soo magacowday soomaaliya waxaana uu wakiilkaasi ay soo magacowday hay-adda yunisef uu soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimada dalka xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa muqdisho ku qaabilay wakiilka yunisef ee soomaaliya waxayna ku bogaadiyeen howlaha shaqe ee hor yaalla wakiilka cusub ee soomaaliya wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya cabdulqaadir axmed khayr ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka cusub ee hay-adda yunisef ay soomaaliya usoo magacowday waxaana ay ka wada hadleen sidii uu u gudan lahaa shaqada loo soo idmaday iyo wada shaqayn dhow uu la yeesho wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya wasiir dowlaha ayaa soo dhoweeyey wakiilka cusub ee yunisef waxa uuna kala hadlay howlgalkiisa iyo howlaha hay-adda ee dalka si gaar ah barnaamijyada bulshada waxbarashada iyo caafimaadka si loo gaaro horumar lagu yarayn karo dhibaatada la soo gudboonaatay dhanka cuntada ee soomaaliya mahadsanid jile muddo kordhin ayaa loo sameeyey ciidamada nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ee midowda afrika ee amisom howlgalka midowda afrika ee amisom guddiga nabadda iyo ammaanka ee midowda afrika iyo golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa muddo kordhin dheeraada waxay u sameeyeen howlgalka midowda afrika ee amisom loo yaqaano warbixin ay soo diyaariyeen guddiga nabadda iyo ammaanka midowda afrika sidoo kalena xubno ay ku lahayd qaramada midoobay ayaa dhagaysigooda kadib la isku raacay in amisom muddo kordhin dheeraada loo sameeyo muddada cusub ee amisom ayaa ah hal sano waxayna ka bilaabanaysaa toddobiyo labaatanka bishan aynu ku guda jirna ee mey waxayna ku eg tahay toddobiyo labaatanka bisha mey ee sannada soo socotee labada kun iyo labaatanka qodobo badan oo laga soo saaray warbixinta ayaa lagu bogaadiyey howlgalka amisom guulaha laga soo hooyey habka qorshaha kala guurka iyo sida loo furinayo bixitaanka amisom ee soomaaliya ay ka baxayaan marka la gaaro sannada labada kun iyo kow iyo labaatanka warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in si gaar ah loogu tacsiyeynayo wadamada ciidamada milatariga iyo booliiska ugu deeqay soomaaliya ayna ka qaybtay ayna qaybta ka yihiin midowda afrika kuwaasi oo khasaaro uu ka soo gaaray howlgalkan inta lagu guda jiray waxaana lagu sheegay warbixinta in howlgalka guula wax ku oola lagu soo hooyey waxaa warbixinta lagu soo dhoweeyey qabsashada ciidamada soomaaliya iyo kuwa amisom ay la wareegeen deegaano ku kala yaala gobolada shabeellada hoose iyo jubbada hoose waa sida warbixinta lagu soo daabacay sidoo kale warbixinta ayaa waxaa lagu dalbaday in la ogolaado fursadaha shaqaalaha rayidka ah ee amisom si howlgalka qeybtiisa rayidka ah loo ballaariyo waxaana lagu codsaday ansixinta qaadashada shaqaale cusub oo rayida muddo kordhintan loo sameeyey ciidamada midowda afrika ee nabadilaalinta u jooga soomaaliya amisom ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo qaramada midoobay ay ku dhawaaqday dhimista ciidamada midowda afrika ee amisom si dabayaaqada amaba marka la gaaro sannada labada kun iyo koob iyo labaatanka guud ahaan ay u faarujiyaan soomaaliya ammaanka dalkana gacanta loogu geliyo ciidamada xooga dalka soomaaliya waxayna qaramada midoobay sidoo kale ku dhawaaqday in la diyaariyo ciidamada milatariga iyo booliiska soomaaliya si ay u noqdaan kuwo awood u leh inay hantaan ammaanka dalka marka la gaaro labada kun iyo koob iyo labaatanka al-shabaab ayaa sheegtay in sideed sarkaal oo ka tirsan amisom ay ku dileen qarax ka dhacay deegaanka carbiska ee duleedka magaalada muqdisho ee caasimada dalka xasan khasaaro ayaa warkan dhammaystiraya ururka al-shabaab ayaa sheegtay in qaraxa gelinkii dambe ee ka dhacay deegaanka carbiska ee gobolka shabeellaha hoose inay ku dileen sideed ka mid a askarta midowda afrika ee amisom al-shabaab ayaa sheegtay in gaari nuuca toyotaha loo yaqaano ay leeyihiin ciidanka midowda afrika ee amisom qarax lagula eegtay deegaanka carbiska halkaasina ay ku dileen sideed askari oo ka tirsan ciidanka midowda afrika ee amisom ma jirto wax war oo ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya ciidanka midowda afrika amisom oo ku aadan sheegashada al-shabaab iyo sideedda askari oo ka tirsanaa ciidanka midowda afrika amisom ama ila ka madax xabnaan al-shabaab uu xaqiijinaya khasaare amisom soo gaaray weerarka deegaanka carbiska ee gobolka shabeellaha hoose howlgalka midowda afrika amisom isna weli kamaysan hadlin weerarka al-shabaab ee sheegtay inay ku dileen sideed askari oo ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab somalilan ayaa gebi ahaanba joojisay shidaalkii uga imaan jiray wadamada wadamada dariska la-a somalilan dhanka kale wasaaradda ganacsiga somalilan ayaa ka hadashay joojinta shidaalka iyo sababaha ay u aanaynayaan mar kale xasan khasaaro amar ka soo baxay wasaaradda ganacsiga maamulka somalilan ayaa lagu joojiyey shidaalka somalilan uga imaan jiray dalalka uu dariska leeyahay maamulkaasi somalilan waxay sheegtay in sababta u joojisa shidaalkaasi ay tahay inay ka shakisan yihiin tayada shidaalka waxayna sheegtay wasaaradda in ciddii lagu arko iyadoo si qarsoodi ah usoo gudbinaysa ay xukun ay kala kulmi doonto agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga maamulka somalilan oo shajiraad ku qabtay magaalada hargeysa caasimadda somalilan ayaa saxaafadda u akhriyey amarkaasi waxaanu maanta saxaafadda isugu yeedhnay shirkan jaraa'idna u qabanaynaa inaannu halkan ogeysiin ka siino dhammaan ganacsatada ka ganacsada shidaalka ogeysiintaas oo ah in la joojiyey shidaalkii ka imanayay xuduudaha iyadoo oo aanu ku sababaynayno sababta koowaad oo ah in aanaan shidaalka tayadiisa hubin maadaama uu laabkii shidaalku ku yaallo berbera waxa weeye inuu khalkhal gelinayo shaqadii haamaha shidaalka berbera taas oo ay haamaha shidaalku ku yihiin national issue ama arrin qaran loona baahnayn in uu khalkhal ku yimaado shaqadooda sababta labaad oo ah in aanaan silfarta shidaalka ku jirta ogeyn sidaa awoodeed waxaa loo ogeysiinayaa dhammaan ganacsatada shidaalka in shidaalkii kasoo geli jiro xuduudaha dalka la joojiyey cid alla ciddii u hogaansami weyda amarkaana shidaalka lagu qabto keenta shidaal lagu qabtona sharci dara'ana lagala wareegayo shidaalka gaadiidka sidana laga qaadi doono aad buu u mahadsan yahay xasan khasaaro guud ahaan waxaa intaa ku dhan warkii duhur oo aad kala socoteen raadiyo cadaado f m sideed sideed dhibic shan megahertis cid alla iyo cidda warka uu seegay waxay dib kaga daalacan karaan baraha internetka ku leenahay ee w w w radio cadaado com facebook iyo sidoo kale twitter warkan warkaxiga duhur wanaagsan